aad ayay umahadsan tahay ujeedada carwadana waxay ahayd horta marka ugu horeyso isbarashada isbarashada bahda ka shaqeysa isgaarsiinta iyo teknolojiyadda carwada qayb qeybo kala duwan ayay lahayd qeybta oo shirkadaha adeegyada bixiyo internetka qeybta bixiyo adeegyada taleefanada waxaa loo yaqaano i b telephoneska qeybta oo warbaahinta ama digitalka ama i c t solutionska kuwa la dhaho oo web developingka sameeyo iyo i c t iyo domainiska gado qaybta waxaa ku jira la yidhaahdo local registrariska shirkadaha gado ee c c t l d ga wadanka ama waxa loo yaqaano furaha astaanta furaha internetka ee wadanka dhodes oga qaybo kala duwan ayay lahayd waa dhacdadii ugu horeysay oo isgaarsiinaya technolojiya ah bandhiga ma ahayn keliya waxaase waxay aad weliba suuq in loo sameeyo isgaarsiinta iyo abiska ama applicationska cusub ee dhalinyarada yaryarka ee i c t da barasho ee jaamacadaha inay soo bandhigaan abiska ama applicationska ay sameeyeen ama software developingka ay sameeyeen si looga gato ama ay u gataan shirkadaha waaweyn ay u arkaan marka waxay ahayd carwo oo nooceeda u ahay nooc ku cusub wadanka shirkaduhuna ay aada uga heleen dalinyarada yaryarka ee i c t institutionska ka socda ee jaamacadaha waxyaabaha ay soo bandhigeen ayagana qalabkooda iyo agabkooda iyo waxyaabaha ay suuqa ku iibinayeen oo ka jaban kan hadda ay meesha ku haayaanna inay ka iibiyaan dadka marka hadafka koowaad wuxuu ahay oo carwadan loo asaasiyey isbarashada baxda ka shaqeysa horta isgaarsiinta inay isbartaan oo midba midka kale waxa uu ku dhaamo u arko waxaa arkaysa inay ayaga dhexdooda iska dukaamaysanayaan ayaga dhexdooda ay wax kala qaadanayaan ayaga dhexdooda ay aqoon isweydaarsan waxaa jira panelis oo dadka ay soo istaagayeen oo su-aalo la isku weydiinayay oo discussionist ama doodo cilmiyeed ku saabsan carwada ay ka sameynayeen waaya marka shirkadaha ka qeybgelaya bandhigan intee leeg yihiin
walaahi hadda ilaa iyo lixdan shirkad ayaa ka qeybgelaysa iyo in ka badan shirkadaha waaweyn marka la fiiriyo ama shirkadaha yar yar intaba anyone oo ka shaqeynaya technolojiya oo local ah oo degan magaalada ayaa kasoo qayb galay mid walbana wuxuu isku dayaya inuu productiskiisa uu gado oo dadka ka iibiyo una sheego faa'iidada uu leeyahay iyo waxa ugu duwan yahay dadka kale waa garta marka way marka shirkadahani ma kuwii muqdisho unbaad isku keenteen mase goboladii dalka oo idil waa ka imaadeen shirkadaha isgaarsiinta ka jira shirkadaha mathalan local registrarisk oo kale gobolada ayay ka imaadeen waayo waa ilaa local registrarisk markaa dhaheen waa shirkadaha qaato ee wasaaradda siisay inay laysinka inay bixin karaan dad s o waxay ka imaadeen gobolada iyo weliba magaalooyinka waaweyn ay ka imaadeen si ay uga qayb galaan carwada ay u gadaan domainiskooda una dhiirigeliyaan qofka soomaaliga inuu qaato identitygiisa because of dad s o waxaa waaye macnaheeda qofkan waa soomaali zakariya dad s o hadaa qaata maxaa zakariya waa qof soomaali ah marka qofka sida loo dhiirigelinaya in two fast two two fast two laska soo waco telephoniska in internetkana la dhiirigeliya inay dadka isticmaalaan dad is-oga oo ah identitygooda marka shirkadahaasoo kale waxay ka imaadeen localka local oo dibad and mostly shirkadaha kaleoo kasoo qayb galayana waa shirkado xarumo kuwa leh gobolada oo dhan wadanka oo shirkado waaweyn oo la yaqaano ama ha ahaadaan telecom operatorska ama ha ahaadaan i c t solutionska ama ha ahaadaan shirkadaha oo internet service providerska oo internetyada bixiya adeegyada internetka waxa aadka loogu faanayo waxay shirkadaha adeeg shirkad walba adeeggeeda inay meeshana ku hayso ay bixinayso si internet bixisa inay hoolka internet ku bixinayso dhehaysa internetkayga waa kanaa fiiriya how much oo speed yahay marka waa waa waa horumar aad u wanaagsan ay ahayd aadna ugu faraxsannahay maanta oo kale waxaan ka doodi doonaa wax la yidhahda i c t investment sida waxani ay raqiis usii naqan lahaayeen doodaha ugu badan oo maanta la gelinayo sida loo maalgasho lahaay sida ay usii naqan lahaayeen wax aada u rakiisan oo qof walba uu heli karo oo gurigiisa ku heli karo sida loo dhiirageli lahaay waxa la yidhaha four g three g ama l t e loogu sii badbelaa five g innovation team ay waxay soo jeedinayaan presentationo aqoon isweydaarsi ee dadka oo scholariska oo jaamacadaha ka socdo ayaa ka dhacaya
waayo marka n shirkadaha hadda marka laga tago ee ka qeybgelaya bandhigan haddana dadka hal abuurka leh waxbartay laga yaabo inay sameeyeen hadda maadaama loo gudbayo waxa la yidhaahdo e commerce ama ganacsigii teknolojiyadda internetka dad badan waxaa jira applicationno sameeya oo dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka iyo dibaddiisa marka dadkaasi qiima ka yihiin bandhiga
waa inta ugu weyn waa jaamacadaha waxaa xooga saarna waxay ahayd jaamacadaha kuliyadooda i c t institutionska iyo engineeringa sababta loo dhiirigelinayo waxay ahayd jaamacad walba inay soo bandhigto ardaydeeda waxa ay develop gareeyeen ama ay sameeyeen waxay ahayd inay ardaydooda waxa ay sameeyeen suuqgeyn loo sameeyo la dhiirigeliyo shale waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasiirka qorsheynta shaqadiisu waxay ahayd in uu ardaydaas dhiirigeliyo maalgashi si loogu heli lahay barnaamijyadooda adiska ay sameeyeen ay develop gareeyeenna loo gey lahay international ay u iibsan lahaayeen waxaa joogay arday soomaali ah dad soomaali ah oo develop gareeyay sida matalan taxiga oo caanka ee adduunka la yaqaan uber oo kale waxay sameeyeen dhaweeye fikrad in la helo qof magaalada dhexdiisa aris ku socdo mobeelkaaga aad ka codsanaysid gurigaaga soo istaaga goobtaada shaqada ku geynayo marka dhiirigelintaas waxay ahayd mid oo oo ahayd qiimo dhimisna u ahayd dadka kale oo oo i c t-da backgroundkooda leh inay helaan waxyaabaha ay ku rajeen sida computers laptops aba anything marka taas waxay ahayd dhiirigelin oo carwada iyo iyo wasiirada dhan oo shale meesha yimaadana waxay ku dhiirigelinayeen dadka inay ka faa'iidaystaan wax walba oo meesha ka dhacana waxayna waxay ahaayeen wax la record garaynayo oo hadhowtina loola faa'iidaysanayo dowladda iyo shacabku ay ka wada faa'iidi doonaan waay muxuu ka bedeli karaa teknolojiyaddii soomaaliya bandhigan oo sanadkii ugu horreeyay aad qabanaysaan
miya wuxuu ka bedeli karaa dhowr qayb waxaa waaye waxaan saaraynay focuska wuxuu wax ka bedeli karaa securityga because of hadda waxaa jirta dhalinyaro yaryar oo soo bandhigeen sensor machine oo oo oo oo artificial intelligence ah oo sensor garaynayo guriga wixii ka dhaco ama aduu gurigaaga ka maqan aad gurigaaga ka controlinaysid mobilekaaga wuxuu wax ka bedeli karaa securityga because of yacni hadhowta haddii la helo mobile registration and anything oo wasaaradda iyo head isgaarsiinta ay ay ay gacan ka geystaan waxay noqon doontaa in dadki dhan ay aana mid laga controlo system islagu controlo daadi marka wax weyn oo wax ka bedeli doona securityga oo ah challengiga hadda lagu sheego soomaaliya hadda markaa fiirinaysid adduunyada si ay u kafargaraysa carwada soomaaliya bad image waxaa laga heysa dhinac kale ah laakiin soomaaliya maanta ku tartamayso i c t innovation oo waxyaabo ay soo curiyeen dhalinyaradii jaamacadaha kasoo baxday lasoo bandhigayo waxay ahayd amazing iyo wax lala yaabay ee adduunka ku naqatay welibana waxaan u malaynaa xalka securityga inay gacantiisa gacantooda ku jirto dhalinyarada i c t da baran oo weliba loo heli doono wax aan xoog iyo ayadoon lagu raadin system laga maamulo oo qof kasta iyo dhibka dhibwado kasta iyo sharwado kastana laga ogaan karo meesha iyo halka uu ka imaanay waxaa halkaa uga faa'iidaysanaya inaan u mahad celiyo gobolka banaadir oo ah taasgeliyaha carwadan iyo dhiirigeliyaha intaba iyo hay-adda isgaarsiinta iyo wasaaradda iskaashanayana inay ahaayeen qabanqaabayaasha iyo soo abaabuliyaasha carwadan waay dhinaca kale marka laga eego ganacsiga internetka ee soomaaliya oo hadda sii xoogeysanayay muxuu kusoo kordhin karaa bandhigani
ganacsiga internetka adduunyada hadda waxaa keliya oo waxa lagu laisku weydaasdo waa online ganacsiga internetka oo ziyaado waxay keenaysaa inuu internetka raqiis noqdo oo qof walba iyo meel walba iyo waddo walba adoo maraya internet a isticmaasho taas waxay kuu sahlaysaa waxyaabo badan oo kaaga bixi lahay inaad juhdi iyo shidaal iyo wakti geliso inaad gurigaaga kuga imaado ticketingkaaga online uu ku jiray sida adduunka ticketing system dadka loo sameeya hadda waxaa waaye marketing system oo suuga inaad kasoo adeegatid inaad gurigaaga adigoo jooga waxaaga dhan dalbatid iridaada ay ku imaadaan daris marka faa'iidada uu keeni doono internetka waxaa maanta xoog u saareynana in laga hadlo investmentiga maanta laga hadlayo ay tahay carwada maalinteedii labaad ay tahay suurtagalnimada in qof walba oo soomaaliya asigoo meeshiisa jooga inuu adeegto oo waxa uu rabo ama u baahan yahana uu helo waxaa meesha ka ba system wasaaradda qaybteeda boostada waaxdeeda boostada waxay soo bandhigtay in boosto leh tracking qofka markuu wax dhiiboo kale in oo meel walba iyo meel goob walba ay sii maraysa alaabtiis oo la socdo ama marka loo soo dhiibo tracking system inuu sameysto systemkaasi wasaaradduna ayadan uga faa'iidaysana inay develop garayso dhinaca wasaaradda qaybteeda technolojiyadda waay waddankeena hadda marxalad waxaa ku jira zakariyaho sidaad og tahay soo kabasho ah dhinacii teknolojiyadda adduunyada hadda waxaa lagu kala horumaray waa dhinacaas oo oo dagaalka ugu weyn ee hadda socda dunida waxaa waaye ama internet ama ama ganacsiga ayuu ayuu ka jiraa oo dhaqaalihii ayaa lagu tartamaya marka waddanka dhaqaalihiisa iyo yacni marka dhinaca kale laga eego aragtidii soomaaliya ee ku aadaneed horumarka muxuu muxuu bandhigani ka bedeli karaa maxay tahay qiyaasta horumar ee soomaaliya teknolojiyadeeda ay sameynayso adigoo ku cabiraya bandhiga iyo teknolojiyadda sidaad ula socoto
inaada maadsan tahay waa waa waa arrin wanaagsan niyo horta sida uu wasiirku haddana uu sheegay qof walba oo soomaaliyana og tahay technologydan xiliyadii ay horumarka boominka ee samaynaysay soomaaliya adduunku way ka naqday laakiin at the same time soomaaliya lama dhihi karo technology way ka dhacsantaa marka loo fiiriyo wadamo badan oo africa ah markaa kasi waxaa ogaanaysaa anaga heerka ay marayso telecomkeyna ama matalan mobile subscribeskeena inay wadamada kale aysan gaarin ma ka xumin meesha aan marayno technology ahaan sababta hadda meeshaan loo soo abaabula carwadan waxay tahay in si si saxa loo ogaado gaabiska nagu jiro waxa discussionska doodaha ugu badan meesha ka imaanaya waxaa waaye gaabiska ka jiro soomaali ahaan in la helo technology saxa oo la jaan qaadi karta adduunyada kale waxay ahayd sababaha maanta meesha looga doodayo shalan looga dooda maantana investmentiga ay ku jirto gaabiska nagu jiro iyo inaan adduunyada kale uga hormar lakin hadda meesha aan taagana marxaladda aan taagana technology ahaan qofka soomaaliga ah inuu fahmi karo basicskiisa technologyda ma ka xumin dadka kale inkastoo hawada aan ka maqnayn dhowr iyo intaasaa hoostana laakiin haddana technology ahaan ma xumo baskeyna iyo meesha aan taagana daas waxyaabaha lasoo rekomendgareeyay carwadan laga sheegaya waay ugu dambeyn ilaa goorma ayuu soconayaa bandhigani maxaasaa laga filan karaa zakri
sanadka koowaad bandhigana waxaa waaye maadaama sanadka koowaad oo ahay waxay waxaa iska jira challenges iyo iyo waxyaabo badan marka ugu horeysa a wax qabanaysid iyo dadka inaad ka laadhacsintid waxaa faa'iidada meeshaan ka imaanaysa iyo barashada laakiin sanadka waxaa umagan inu laba maalin socdo laakiin sanadaha soo socda waxay dhaqan doontaa yani bandhig aad u weyn oo dadka oo dhan ay kasoo wada qayb galaan oo waqti badan la socdo insha allah oo internationally iyo adduunyada kaleo dhan looga wada imaaday iyo shirkadaha soomaalida adduunyada kale kule oo i c t da dibloobgareyo dhan inay kasoo qayb galaan laakiin sanadkan waxuu soconaya shalay iyo maanta maanta waxaan isku daynaya inaan soo gabagabayno shirkadaha dhan iyo contactiyadooda iyo wax walba oo meeshaas ka dhacana aan la wadaagno mediaha iyo cidda ay husayso insha allah wax oo hadda kala faa'iida iyo gaabiska naga imaado waay shirkadaha caalamiga wax hadda idinkala qaybgelaya ma jiraan bandhigani oo aad ku marti qaadeen ama u suura gashin ay yimaadaan waxaan waxaa ku marti qaadnay shirkada caalamiga sida masalan international telecommunication unionka oo anaga aan xubin ka nahay waxaa jiro afrinic oo ayagana oo bixiyo ids in africa mas-uul uga ah oo ayagana ka ah registrariska anaga maadaama aan loo international registry aan nahay oo dadas maanta ay joogtay xarunta waxyaabaha shirkadaha ka shaqeeyo c c t l d yada dhan oo ayagana waxay ahaayeen kuwa goobjoog ah oo carwada iyo heerarkeeda soo socday la socday heerarka ee soo marta